أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixdan iyo shanaad ee suuraة النisaa ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi falaa warabbika falaa arrinku ma ahan sida ay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin allaan rumaynay iyo wixii uu soo dejiyey dabadeedna ay daaquudka u xuguntamayaan arrintu sidaas ma aha warabbika rabbigaa baan ku dhaaranayaaye laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa intii yuxakimuuka ay kaaga xaakim dhiganayaan fii maa kii sha'nigiisa ay kaaga xaakim dhiganayaan shajara iska dhex galo beynahum iyaga dhexdooda iska dhex galo oo ay isku qabtaan oo isku khilaafaan huma markaa dabadeed laa yajiduu aynan ka helin fii anfusihim nafahooda dhexdeeda aynan ka helin xarajan wax ciriiri ah aynan ka helin mimaa kii xaggiisa qadayta aada xukuntay wax diiq iyo ciriiri ah aynan ka helin wayusallimuu ay hoggaansamaan markaa oo qadahaaga iyo xukunkaaga ay u hoggaansamaan tasliiman hoggaansanaan ay u hoggaansamaan jeer sidaa laga helo ilaa intaa laga helo iimaan lagama helin sidaa intay ka yeelayaan iimaan lagama helin aayadda marka sababu nusuulkeeda alimaam abu jacfar atabari isaga wuxuu yidhaahdaa waxay kusoo degtay sha'nigii aayadihii horey ku xiran tahay qoladii dawaaqiidda u xugun tegaysay ninkii yahuudiga ahaa iyo kii munaafiqa ahaa ee markii dambe daaquudkii reer juhayna inay u tagaan ku heshiiyey aayaddu marka macnahaasay la socotaa ayagaasayna ka waramaysaa sidaasuuna dabari uu rajaxay waana sida mujaahidna uu ku tegey waqiila waxaa la yidhi aayadda shaniga waxay kusoo degtay labadaa arrin shani labadaa nin maahan shanigoode aayaddaani waxayba kusoo degtay arrin kale oo nin ansaari ahaa riwaayaadka saxiixa sida ay sheegayaan bacdi alculamaana ay leeyihiin munaafiq nin ahaa iyo zubayr oo qadiyad ku dooday zubayr ibnulcawaam oo casharada ka mid ah oo arrin ku dooday nebigay isula yimaadeen rasuulka sala alla ly salam arrintiiba uu xukumay markaa ayuu ninkii xanaaqay ansaariga ahaa ama kii munaafiqa ahaa hadba sidii la dhaho markaas ayaa waxa uu yidhi aan kaana bna cammatik eedadaa inay dhashay darteed miyaad ugu xukumaysaa sidaas ayuu nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka arrintan marka aayaddan ninkaa sha'nigiisay kusoo degto waxaa la leeyahay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum intaa keliya kuma filnee huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta xukunka nebiga inaan marnaba diiq iyo ciriiri aan laga dareemin aayadda marka ninkaasay kusoo degtay sha'nigiisa qisadaa zubayr la dhex martay ayaa iyadana waa la yidhi oo alimaamu albukhaari baaba qisada warinaya oo can dariiqi abilyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الزhriyi qaala akhbaranii curwaة bn الزubayr ana الزubayra radia allahu canhu kaana yuxadiثu zubayr wuxuu sheegi jiray anahu khaasama rajula min alansaar nin ansaar ah bay doodeen qad shahida bedran oo weliba beder xaadiray marka munaafiq maaha ninkaas marka mar haddii la yidhi beder buu xaadiray nifaaq xagga u tuur ilaa intii beder xaadirtay qof munaafiqa kuma jirin ayb markaa nin ansaari ah oo haddana beder xaadiray bay riwaayadaani ay leedahay ilaa rasuulillahi sal ll ly slam nebigay u dood tageen fii shiraajin min alxarati meesha madiine ku taalee dhagaxda madmadoow ee xarada la yidhaahdo meel tog ama far biyo ay ka yimaadaan ayay ku doodeen kaanaa yasqiyaani bihi waa ku waraabsan jireenoo beerahooda ayaa fartaas ama keligaas ayaa beeraha u waraabin jiray ay ku waraabsan jireen kilaahumaa labadoodaba marka biyihii iyay isku qabsadeen markaasuu nebigu faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam lizubayri nebiga zubayr buu wuxuu ku yidhi isqi yaa zubayr zubayrow yacnii beertaada waraabso huma arsil ilaa jaarika intaad ku waraabsata beertaada markay waraab hesho ninka deriskaaga usii daa biyaha intaad taada ka xirto asaga usii day sidaasuu ku yidhi huma arsil ilaa jaarika faqadiba alansaariyu ansaarigii waa xanaaqayba huma qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah an kaana bna camatik ina eeddaha inuu yahay maad saan u yeelay buu yidhi bani aadanka marka laxjeclada iyo mar walba gar markay timaado inuu asaga dhinaciisa garta inay marta inuu rabo iyo waxyaabo badan ay ku xambaareen ninkii marka wuxuu yidhi sidaa yacni ma waxaad ugu xukuntay eeddadaa inay dhashay zubayrna safiya dhashay nebiga eeddadii safiya binti cabdilmualib fatalawana wajhu rasuulillaahi sal ll ly slam nebiga wejigiisa waa isbedelay midabkiisa isbedelay waa xanaaqay macnaha de waxaadan ahayn marka lagugu tilmaamo inaad xanaaqdo gar waa u leedahay ayb uma qaala lizubayri zubayr buu marka wuxuu ku yidhi isqi beertaada waraabso uma axbis ilmaa-a biyahana cesho xataa yabluga aljadru ilaa biyuhu ay gaaraan waaskada yani waaskada waxaa laga wadaa geedaha geed timireedka waxaa laga yaabaa geed walba marka inuu leeyahay meel yaroo biyo celis ah ilaa iyo biyo celiskaas ay biyuhu kasoo buuxsamaan oo intii taqriiban marka yacnii cag oo kale ah ilaa iyo ilaa iyo anqowga biyuhu ilaa ay beertaada intay waraabto ilaa anqowga biyo gaarayana ku cesho xaqaad u leedahay markaa kadibna marka usii daa marka biyaha marka markii hore nebiga zubayro wuxuu kula teliyey xaqiisa inuu wax ka tago oo intaad waraabsato waxba ha ceshanine daa ninkan inuu soo taagan yahay markau arkay war zubayrow xaqaaga oofsaba adiga horta nacam ninkaani maxaaba keenayba buuq iyo ninkan warkiisu yacni waa la tusayaa marka ilaa nebigu sal lla ly slam zubayrow ba yidhi xaqaagii wax ka tag markaas waa isna ku eedeynayaayo aan kaana bna camatika uu leeyahay fastawcaa rasuulu llahi sal ll slam xiina-idin lizubayri xaqahu nebiga marka zubayr buu xaqiisa u dhammaystiray waana sidaas mas'alada hadday biyuhu ay soo soconayaan oo beeruhu ay kala horeeyaan beerta hore ayaa cabayso waa soo deynayaa kadib ta kale u soo deynayaa ilaa marka xoogaa biyo ceshad ay ayuu ceshan karaa marka culimada waxay yidhaahdaan biyo ceshadkaasi ilaa hal taako oo kale ama anqowga wixii la eg waa cesho karaa bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin waxay ku xiran tahay beerta shayga markaas la beeraayo iyo biyaha sida uu ugu baahan yahay wax oo loo gooyn karo iska go-an oo intaas baa la ceshan karaa ka badanna lama celin kara maahan waxaa laga rabaa un inuu beertiina waraabsado xoogaana hadhow biyo celin u noqon karto bixasabi waxa la beeraaya hadba sida ay yihiin ayuu ku cesho karaa kabacdina waa soo fasaxa qolada kaleu markaa u dhow alaclaa falaclaa ayaa marka ay biyuhu beeruhu u cabayaan ayb marka sidaa buu ku yidhi wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama qabla dalika ashaara cala azubayri bira'yin araada bihi sacatan araada bihi sacatan lahu walilansaariyi markii horena nebiga ra'yi buu soo jeediyey sulxi ah oo zubayrna aan wax ka dhibaynin ninka ansaarigana u roon ayuu soo jeediyey falamaa falamaa axfada alansaariyu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama istawcaa lizubayri xaqahu fii sariixi اlxukmi marka markii ninkii ansaariga uu soo taagan yahay oo nebigu uu ka caraysiiyeyba nebigu markaa xugunkii oo sariix ah oo sulxi iyo baabkiis waa laga baxayo xugunkiibuuba nebigu u leexday slى اllahu عalayhi waslm qaala curwatu curwo wuxuu yidhi qaala الzubayru wallahi maa axsibu hadihi اlآayaةa ilaa naزlat fii dalika uma malaynayo aayaddan ilaa arrintaasay kusoo degtay meeshaan marka dhowr mas'alaa isdhinac taallo mas'alada koowaad waxay tahay qaadiga waxaa u bannaan labada qof ee doodda u keensatay ee xukunka ka rabto inuu yidhaahdo waa idin sulxa labadiinna inuu markaa yacnii sulxi ku heshiisiiyo uu yidhaahdo war adna sidaan yeel waxaan ka tag hebelow adna waxaan sii ninkan oo uu markaa u ishaaro sulxi iyo heshiis waa u bannaan tahay alimaamu alqurdubina xadiidkan sidaas ayuu tusayaa ayuu yidhi aayaddan hadda waa sheegaysaayo wasulxu khayr dadka qaar suluxa waxay u maleeyaan inuu yahay xadgudub inuu ku jiro oo xeer jajab iyo waxaasay dhahaan sidaas ma ahan sulxigu diintooba ka mid yahay waana la ogol yahay haddii marka ay sulxigii ogolaa waayaan iyo in la heshiisiiyo xukunkaa lagu qaadaa markaas waayo xukunka xoogaa waxaa gadaal loogu dhigaa waxay tahay xukunku gartu hal ninay gar siinee waxaana laga yaabaa dhow inay cuqdadku uu ku dhex abuuro oo labada iskeentay meesha iyo oo kanna hadhow haddii uu fursad u helo gar kale inuu yidhaahdo maya isxaan kuu samayn maayo adba waa igeysay shalay anna waa ku geynaa xoogaa marka ad adayg iyuu keenaa waxaa laga yaabaa qaadiga iyo qofka garta laga xukumayna xoogaa in calaaqa xumo iyo uu ka keeno walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray war soo heshiiya xukunka dadka wuxuu kala geliyaa cuqdo ayb haddii marka heshiiskii uu suurogeli waayo xukunkii in la gelaayo xadiidkana waa ku caddahay iyo qisada mas'alada kale oo uu keenayo waxay tahay ninkaani hadduu yahay ansaari haddana uu bedri uu yahay waxaa ka muuqata inuu nin mu'mina yahay ee rasuulka xukunkiisa qofkii durana ama cadaaladda nebiga qofka durana dee islaamnimadaba waa uga baxaa ninkaanina waa bedri oo hadda nebigu inuu islaamnimo ka baxay iyo midna ma dhihin siday noqonaysaa abubakar ibnulcarabi wuxuu yidhi arrintan markuu ka hadlayey waxa uu tilmaamay uu yidhi laakina alansaariya zalla zallatan ninka ansaariga xoogaa waa simbiririxday wuxuunan marka isagu qasad xun ounan ka wadin ayuu ku simbiririxday fa acrada canhu rasuulullahi sal ll slam nebigu waa ka jeestay wa aqaala cahratahu kufidaas ka dhacdayna nebiga waa iska dhaafay laakiin muxuu u dhaafayna licilmihi bisixati yaqiinihi ogaal ou nebigu og yahay ninkaas iimaankiisa iyo yaqiintiisu inay sax tahay oo nebigu ilaa waa ogaa karaa isaga waxii baa lagu ogeysiin karaa ninkan hadalkan inuunan u dhihin nifaaq dartiis ayuu nebigu ogaaday ogaal ou ogaaday darteed ayuu iskaga dhaafay nebiga maadaama an kaana bna camatikana wax nebiga ku saabsan ay tahay nebigana xaqiisa waa u dhaafi karaa qofkau doono sidaasuu marka uguna dhaafay xaqiisii isagiina markaa yaqiintiisa iyo saxiixnimadeedana saxiixnimadeedana nebigu wou ogaaday sala allahu calayhi wasalam wa annahaa kaanat faltatan wax marso marsoo booddo ah bay ahayd walaysat liaxadin bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalam laakiin nebiga ka gadaa leh arrinta noocan oo kale hadday dhacdo qofka qaaliga ah gar yacni uma lahan ikhtiyaar oo haddii maalan nin uu duro xukunka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama uu cadaaladda nebiga ou wax ka sheego markuu nebigu dhintay ka gadaale ninkaasi maxkamaddaa la keenayaa dilaana lagu xukumayaa waayo nebigii ayuu duray nebigii cafi lahayna ma noola maanta marka markuu noolaa iyo markuu dhintay waa kala bedelnaanayaan marka sidaasuu wuxuu u leeyahay walaysat liaxadin bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalam markaasuu qaacido guud ou sheegayoo wuxuu yidhi wa kullu man lam yarda bixukmi alxaakimi nebiga kasoo tagba marka yani xaggiisa yani waxaan ujeedaa rasuulkii waa ka hadalnay arrintiisa bacda nebi sala allahu calayhi wasalam qofkii xaakim xugun ou xukumay ku raalli noqon waayo wadacana fiihi oo xukunka xaakimkaas duro fa huwa caasin aathimun waa caasi waana dembaabe waa gaal la dhihi maayo waayo adiga nebiga lama mid ihid sala allahu calayhi wasalam adigoo qaadi haddii xukunkaaga la duro aada basaxsanaatid adi nebigaoo kale ma tihid sala allahu calayhi wasalam ninkii aniga xukunkayga duro waa gaal islaamka uu u gafay waa qalad nacam waa in la kala gartaa islaamka yacni allah rasuulka iyo islaamka diinta saddexdaas qalad kama imaado mana la duri karo laakiin adigii oo aan de nebi ahayn ama culamo ahaaw ama qaali ahaaw sharci ah saxsanaaw haddaad doonto haddii qof xukunka aada xukuntay ou kugu duro waa unku waa dembaabay qofkaas waa caasi dembaabay bis unbaa la dhahayaa ee marka yacnii qofkaasi waa diintiu ka baxay iyo waa murtad la dhihi maayo nuskhooyinka marka qurdubiga qaarkood weliba kuwii hore ayaa waxay qorayaan meeshaan wakullu man lam yarda xukma alxaakimi waطacana fiihi fahiya riddatun yustataabu waa riddo qofkana waa laga towbad dalbaa nuskhooyinka qurdubiga qaara qoraya waa qalad laakiin saas nuskhada muasasatu risaala fa huwa caasin aathimunaa ku taallo saasaana sax ah waayo hadalka waxaa laga soo guuriyey abubakr ibnulcarabi kitaabka abubakr ibnulcarabina waa yaallaa axkaamu lqur'aan ayaa la yidhaahdaa axkaamu lqur'aanka ibnulcarabina waxay ugu taallaa fa huwa caasin aathimun marka qurdubi isaga naaqil waaye manquulkii baaba haddii la aadayna caasin aathimunaa ku taal qawaacidda sharcigana sidaasaa waafaqayso waayo adiga haddii uu nin wax kaa sheego xukunkaaga oo nin uu jawraad samaysay xukunkaagan cadaalad maahan hadduu ku dhaho ilaahayna wax kama sheegin rasuulkana kama sheegin diintana kama sheegin laakiin maadaama qaadigii muslimiinta uu u gafay haddii uu qalad ugu gafay waa nin dembaabay waay ayb wa amaa in dacana fi lxaakimi nafsihi awal xukunkay ahayd xaakimka nin uu xukunkaad xukuntay jowr waaye ayuu yidhi caasi waaye aa xukunkii ma taabanin kama hadlin markaasuu wuxuu yidhi war adiga niyahow nin xunaa tahay ama xaakim cadaalad cadaaladda ku dadaala ma tihid laalushqaataa tahay ayuu xaakimkii ku yidhi laa fi lxukmi xukunka ma durin falahu tacziiruhu xaakimku marka waa edbi karaa tacziir xabsi inuu bil xabsi camal u dhigo inuu dhowr karbaash marka uu xukumo u sidaa uu yeelo waa yeeli karaa walahu an yasfaxa canhu inuu iska dhaafana waa yeeli karaa xaakimka aan ka hadlaynana de waa ninkii diintu soo dirtay oo yani waxaan ujeedaa diinta wax ku xukuma wax ku xukumayey waayo sharafuu leeyahay in lagu cayaaro oo loo gafo maahan qaadigan qaadigan ka hadlayna waa qaadi sharci waayo qaadi article xukumaayo ka hadli maayo nacam ayb ee kaas aslan buuba jiran yahay kaasi waaba qaldan yahay midka sharcigiiba aan wax ku maamuleynin asaga mas'aladaasna marka meeshaan iyadana way ku jirtaa haddii marka xukunka ou duro ka waran marka qaadiga xukunkiisi maahane meesha aad ka keentay xukunkan oo aayaddii ama xadiidkii hadduu duro uu yidhaahdo aayaddaani ma astaahisheen wax lagu xukumo ama wuxuu yidhi ma waqtigaanaad annaga qur-aan noo keenaysaa yii iyo xadiid ma saacaddan noo keenaysaa iyo casrigan kaasi marka qof diintii duray waayo waa ku gaalooba arrintaas nacam wax marka khilaaf lehna ma aha ayb haddii laakiin uu yidhaahdo war aayaddan aad keentay meeshaani ma tusayso daliilkeeda ma haysid waa kaa qaldan tahay ama aayadda aad igu xukuntay waa mansuuqa oo waa la nasakhay xukunkeeda weli garay joogtaa ninka waa ridooday diintaad ka baxday iyo ma la dhahayo markaas nacam ayb waxyaabahaas oo dhan marka in la kala fahmay u baahan tahay nacam waa allah rasuulka aayadaha yacni shareecada macnaha diinta saddexdaas waa lama taabtaan wixii aan saddexdaas ahayn ama waa un lagu gafay waa lagu gafayaa ama saxaa laga sheegi karaa walidaalika ilaahay markuu sheegayo munaafiqiinta wuxuu yidhi qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum nacam laakiin adiga rasuulka anaa rasuulkai aad haddaad dhahdo waa qatar nacam haddii marka adiga wax lagaa sheego aad tiraa diinta islaamkaa wax laga sheegay maya waxba lagama sheegin diinulislaam adiga iyo diinta waa kala duwantihiin marka la qofka lagu qaadayo xukunka ah qofkani diinuu ku jees-jeesay diin buu caayey marka ay tahay adiga qofkii ku caayo macnaheedu maahan inuu rasuulka caayo o kale walidaalika abubakar waqtigiisii waxaa dhacday abubarzat alaslami agtiisa nin wuxuu ku caayey abubakar hor abubakar buu aad u caayey abubarza marka wuxuu damcay ninkii inuu dilo markaasuu abubakar yidhi iamar ninkaanaan dilay markaasuu abubakar yidhi haddaan ku dhaho dil ma soo dili lahayd ma dili lahayd haa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi maya maa kaanat haadihi ilaa lirasuuli اllaahi sala اllahu calayhi wasalam qof haddii la caayo xukunkiisu uu dil noqonayo qofkaa yacnii caayadiisu dil ou ka ratib maayo arrintaa iyadaa ma lahan cid aan rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam aniga hadduu i caayaani rasuulkii maahi laakiin waa un la tacsiiraya waa la canaananaa laakiin nafta in laga gooyo abubakar uu caayay darteed maya ma dhacayso ayb marka meelahana tafaasiil sii badanaa ku jirto haddiida abubakar wixii ilaahay ku ammaanay ee aayadda aayadihii qur-aanka uu inkiraayo dabaab kalou galaa iyada taas kama hadlayo falaa warabbika marka intaasaa aayaddani ku jirto marka haddii la yidhaha ninku ansaari buu ahaa bedri cudurdaarkiisa de marka hadduu bedri ah muxuu ugu gaaloobi waayey rasuulkaa iska dhaafay wuxuuna ogaaday nebiga lisixati yaqiinihi buu gartay laakiin innaga ma garan karno qof haddii uu nebigii intuu wax ka sheego ama diintii wax ka sheego qalbigiisa iimaan dhabaa ku jiro maadaama aanan dhihi karin daahirkaa lagu xukumaa markaas qofkaas falaa falaa falaa maya arrinku maahan sidaas ay ay ku andacoonayaan oo ay allaan rumaysannahay ay leeyihiin daaquudkana ay u xugun tegayaan sidaa arrinku maaha marka falaadan waxaa ku bannaan in la yidhaahdo falaa ay falaysa alamru kamaa yazcumuuna arrintu maahan say ku andacoonayaan warabbikan ku dhaartaye waa dhaar cusub waa jumlo cusub waana sida ibnu jariir ku tegey waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo laadu waa zaa-iddo waaye macna towkiid bayna keenaysaa falaa warabbika ay fa warabbika rabbigaabaan ku dhaartee ay ka dhigan tahay waxaana loo keenay in nafyiga lagu lagu nafyiga soo socdo in lagu adkeeyo nafyigan qaar kalena waxay leeyihiin midda dambe laa yu'minuunada dambaa zaa-ida ah ee qasamkii ayaana dhex galay nafyigii iyo manfigii oo waxay ka dhigan tahay markaasi falaa warabbika laa yu'minuuna fawarabbika rabbigaabaan ku dhaaranayaaye laa yu'minuuna rumayn maayaan marka laada horaa shaqaynayso laada dambaa zaa-ida noqonayso intaba waa la yidhi sidii hore marka aan isaga soconno falaa may arrinku maahan siday ku andacoonayaani warabbika rabbigaabaan ku dhaaranayaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo iimaan lagama helayo rumayn maayaan xataa intii yuxakimuuka ay kaaga gar xaakim dhiganayaan ay kaaga garsoor dhiganayaan fii maa kii sha'nigiisa shajara isdhex galay beynahum iyaga dhexdooda iska dhex galay yacnii wixii iska dhex galay macnaha waxay isku qabteen waaye isku khilaafeen shajara bimacnaa ikhtalada yuqaalu shajara yashjuru shujuuran wa shajran watashaajara alqowmu idida ikhtalafuu ayb marka ilaa waxaa la leeyahay marka laa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa goormaysan rumaynaynin xataadan marka waa haayo waayo ilaa haayada soo socoto marka la gaaro ayaa iimaanka laga anfiyeyna ou meesha ka baxayaa oo iimaankooda ou jirayaa laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa intii yuxakimuuka ay kaaga xaakim dhiganayaan ay kaaga xaakim dhigtaan fii maa kii sha'nigiisa dhexdiisa shajara iska dhex galay beynahum iyaga dhexdooda intaa keliya miyaa maya uma intaa markaa uma intaa dabadeedna laa yajiduu xataa laa yajiduu ilaa aynan ka helin fii anfusihim nafahooda dhexdooda ilaa aynan ka helin rumayn maayaan xarajan wax ciriiri ah mimaa kii xaggiisa qadayta aada xukuntay aynan ciriiri ka helin waa inay adiga kuusoo kaa xaakim dhigtaan kow rumayn maayaan ilaa ay adiga xaakim kaa dhigtaan kow laba oo ilaa ay yacni qalbi nufuustooda aynan gelin oo aynan ka dareemin wax ciriiri ah mimaa qadayta wixii aada xukuntay xaggiisa wayusallimuu haddana ay hoggaansamaan oo qadahaaga ay liqadaa'ika ay u hoggaansamaan iyo wa xukmika tasliiman hoggaansamid ay u hoggaansamaan saddex shay waayo marka ilaa saddexdaa la hela iimaan lama helayo waa in marka garta nebiga loo dhigtaa yacni sharciga loo dhigto waay waa in sharciga ciriiri aan laga dareemin wuxuu soo xukumo samcan wa daacatan la yidhaahdo haddana sharciga in looga dambeeyo loo daayo oo aan gadaal haddana wax laga qodqodin intaas ayaa marka aayaddu ay tilmaantay marka aayaddu itibaaca nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo waxyaabaha dhan marka way tilmaamaysaa macaanidaasna waa ku jirtaa walow anaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum walow haddii annaa anagu katabnaa aan qori lahayn calayhim iyaga korkooda aan ku qori lahayn an iqtuluu ay ay uqtuluu dila anfusakum nafihiina dila aw amase ukhrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa haddaan sidaa ku xukumi lahayn oo aan sidaa dushooda ku qori lahayn ma sidaa aan yeeli lahayn maa facaluu ma aynan sameeyeen hu bixitaankaas ama hu dilkaas nafsadooda inay dilaan ah maaynan sameeyeen ilaa qaliilun wax yar maahane qaliilka oo minhum iyaga ka mida maahane walow haddii annahum iyaga facaluu ay samayn lahaayeen maa waxa yuucaduuna lagu waaninayo bihi maagaba lagu waaninayo laka oo waa maxay marka inay alla deecaan ah lakaana wuxuu ahaan lahaa kaa khayran ku khayr badan lahum iyaga u khayr badan ayuu ahaan lahaa wa ashadda darnaan badan tahbiitan xagga sugnaanshada iimaankoodu uu sugnaado waidan markaa hadday sidaa yeeli lahaayeeno saa ay samayn lahaayeen la aataynaa waanu siin lahayn hum iyaga min ladunnaa innaga agteenna waxaanu ka siin lahayn ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan wala hadaynaa waanu hanuunin lahayn hum iyaga siraadan baan ku hanuuni lahayn jid jidka oo mustaqiiman toosnaan badan baan ku hanuuni lahayn aayaddan marka waxay yidhaahdaan waxay kusoo degtay thaabit bnu qays ayaa markaa waxaa yahuud baa waxay tidhi annaga markii towbadeenna waxaa la yidhi markii aan dembiga galnay waa kii alla yidhi nafihiina dila fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum nafihiina dila ayaa nala yidhi yani waan ogolaanay oo waa isdilnay annagoo amarkaas alla adeecayno towbadeenna maadaama lagu xiray idinka sidaa ma yeeli kartaan thaabit bnu qays marka wuxuu yidhi haah waa yeeli karnaayo markaasaa aayaddan timid oo alla wuxuu leeyahay arrinkaasi arrin sahlan maahane haddii sidaa la amri lahaa wax yar ayaa sidaa yeeli lahaay si kalena marka aayadda marka sabab nusuulkeeda waa loo sheegaayo waxaa la yidhaahdaa cumar iyo camaar iyo cabdullaahi ibnu mascuud ayaa iyo dad asxaabta ka mid ah waxay yidhaah iyagoo yar bay waxay dhaheen wallaahi low umirnaa la facalnaa walxamdu lilaahi aladii caafaanaa haddii annaga nala dhihi lahaa towbadiinna waxay ku xiran tahay inaad isdishaan ama naftiina goysaan waa samay lahayn ilaahay baase mahadle allihii naga caafiyey nebigay arrintii gaartay markaasuu yidhi ina min ummatii la rijaalan aliimaanu fii quluubihim ahbatu min aljibaali rawaasi ummaddeyda waxaa ka mid a dad iimaanka quluubtooda ku jira buuraha uu ka sugnaansho badan yihi marka aayaddaanaa timid adu sidii la yidhaahdaba aayaddu marka waxay ka hadlaysaa macaanidaas walow haddii annaa annagu katabnaa aan qori lahayn oon ku farad yeeli lahayn calayhim iyaga korkooda an iqtuluu ay uqtuluu anta tafsiiriye waay uqtuluu dila anfusakum nafihiina dila aw amase ukhrujuu baxa marka aw ikhrujuu ayaa la yidhi oo ficilka kharajaba oo hamsada waa hamsatulwasli waawdaani marka waxaa loo hoos dhigay liltiqaa'i saakinayn marka quraadu marka qaarna awikrujuu bay akhriyeen qaarna awikhrujuu bay akhriyeen labadana marka waa qira'ataani sabciyataani mutawaatirataani aw amase ukhrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa haddii aan sidaa ku qori lahayn maa facaluu ma aynan sameeyeen hu damiirkan xagoo u laabanayaa marka damiirku wuxuu u noqonayaa labada laga labada masder ee laga fahmaayo wixii soo hormaray labada masder waa maxay aniqtuluuda masderka ka baxayo ficilkan yani asal masdera u ah soo maaha walmasderu aslu waayu asli wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu lficli uqtuluu marka masderkeeda waa qatlu alqatlu ukhrujuuna masderkeeda waa waxaa weeyaan khuruuj kharaja yakhruju khuruujan qatala yaqtulu qatlan marka maa facaluuhu waxaad u celinaya labadaas oo waxaad mid ka mid a oo waxaad leedahay maa facaluu ma aynan sameeyeen hu qatligaas inay naftooda dilaan maa facaluu ma aynan sameeyeen hu bixitaankaas raazi baa wuxuu leeyahay labadaba waa loo celi karaa qatliga iyo iyo khuruujkuba waayo ficilku jinsigiis waa hal ficil ficil un waay laakiin abu xayaan wuxuu leeyahay hada kalaamu gayru naxwiyin waa hadal marka oo hadal naxwi a maahan hadalkaas waayo hadalka naxwiga de ficila hal jinsi ah hadal naxwiya maahane waa hadal iska macaani iska ah marka labada uun mid baad u celin kartaayo maafac haddii sidaa lagu farad yeeli lahaa naftiina dila ama guryihiina ka baxa oo yacni markaa yacni guryihiinii ka qaxa haddii la dhihi lahaa maa facaluu maaynan sameeyeen hu bixitaankaas ama dilkaasi ilaa qaliilun maahan qaliilun marka waa mustahna waaye waana bedel waawdaa laga bedelay maa facaluu waawdeeda musta kalaamku hadduu taam yahay oo manfi ou yahayna jaaza fiihi lwajhaani alitbaac iyo in lagu nasbiyo cala alistithnaa baa banaanaa jiray aayaddan marka waxay daliil u tahay ilaa qaliilun haddii qiraa'adan waxay daliil u tahay itbaaci ilaa qaliilanna marka yacnii iyadana marka sidaana binasbi cala listihnaa'ina waa la akriyey ibnu caamira akriyey qira'a sabciya waayo iyadana ilaa qaliilan marka la yidhahdana maxay daliil u noqonaysaa in istithnaa ahaan loo nasbi karo ayay daliil u tahay waayahay macno ahaanna marka aayadihii soo socday waa ku xiri kartaayo waxaad dhihi kartaa war nimankan munaafiqiinta daaca alle rasuul adeeca unbaa la amray bal ka waran haddii la amri lahay isdila haddii la amri lahay guryihiina ka baxa ma samey lahaayeen maba samey lahaynba dadkan dadkii wanaagsanaabaa waxaa laleeyahay wax yar unbaa sidaa yeeli lahaa ayuu alla leeyahay marka wax adag la idinma farine haddii wax adag laydin fari lahaa ma idinkaaba la imaan lahaa walow haddii anahum iyaga facaluu ay fali lahaayeen oy samayn lahaayeen maa ay iladii kii yuucaduuna lagu waaninaya bihi maagaba oo min daacati illaahi a ilaahay inay adeecaan walintihaa'i ilaa amrihi amarka alle inay gaaraan oo ay amarka alle markaa fartoomaan lakaana wuxuu ahaan lahaa yacni amarka yacni kaa lagu waaninayoy samaynayaan lakaana wuxuu ahaan lahaa khayran kuwa khayr badan buu ahaan lahaa lahum iyaga u khayr badan wa ashadda oo darnaan badan tahbiitan ay taxqiiqan xagga yacni sugnaanshada liiimaanihim markaa yacni uu sugnaado sidaas ayaa marka yacni xaalkoodu uu noqon lahaa sababta marka wa ashadda tahbiitanta alimaam abu jacfar idabari wuxuu leeyahay wadalika ana almunaafiqa munaafiqu yacmalu calaa shakin markuu camal horta samaynayo shaki ayuu ku samaynaya facamaluhu yadhabu baatilan camalkiisu marka baatila wax kasoo qaad ma leh wa canaa'uhu tacabka iyo noogiisana yadmaxilu waa baaba-ayaa fayasiiru habaa-an buu noqonayaa marka boor la firdhiyey oo kale u noqonayaa fahuwa bishakihi yacmalu calaa wanaa-in wa dacfin shakiga ku jira dartiis ayuu dacfi iyo daciiftinimo ayuu ku camal falayaa walow camila hadduu camal fali lahaa calaa basiiratin isagoo aragti u leh oo yaqiin u leh waxa uu samaynayo hawaabka ka dhalanayo laktasaba bicamalihi ajran camalkiisa ajar buu ku kasban lahaa walakaana lahu cinda allaahi dukran ilaahay agtiisana kayd ayuu ku yeelan lahaa wa kaana calaa camalihi aladii yacmalu camalka uu samaynayana wuxuu noqon lahaa aqwaa mid xoog badan walinafsihi nafsadiisana ashadda nafsadiisana wuxuu ka noqon lahaa marka ashadda tahbiitan mid yacni xagga sugitaanka ku darnaan badan liiimaanihi ay markaa sugto biwacdillaahi calaa daacatihi wa camalihi rumaynta yacni uu rumaysan yahay hawaabka alle iyo camalkiisa hawaabtiisa marka waa ashadda tahbiitantu warkaas marka uu ka bixiyey munaafiqu shaki buu ku shaqaynaa laakiin hadduu yaqiin ku shaqayn lahaa iimaankiisa saasaa u khayr badnaa lahayd iimaankiisuna sidaasuu aada ugu sugnaan lahaa waidan markaa waidan marka maxay u noqonay markaa tanwiintu waa iska ciwad ama yacni waxaadba tiraahdaa yani jawaab waayo xarfu jawaabin waay su-aala marka muqadar ah kaanaka waa adigoo dhahay oo kale oo hadday sidaas yeelaan wamaadaa yakuunu lahum maxay helayaan waidan haddaba marka hadday sidaas sameeyaan low facaluu maa yuucaduuna bihi waxa lagu waaninayo hadday sameeyaan oy samayn lahaayeen la aataynaa waxaanu siin lahayn hum iyaga min ladunaa innaga agteenna waxaanu ka siin lahayn ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan wala hadaynaa waanu hanuunin lahayn hum iyaga siraadan baan ku hanuunin lahayn jid jidka oo mustaqiiman toosnaan badan laba faa'iiday helayaan ajar weyn ilaahay agtiisa iyo intay adduunyada joogaan siraadulmustaqiimka in la waafajiyo meeshaas ogow laba waxba waa ka qaadanaynaa aakhirada qofku inuu thawaab la taga muhimadda ay leedahay waxaa kaloon ka qaadanaynaa thawaab yacni ilaahay towfiiqdiisa inuu camalka khayrkaa ku waafajiyo oo intaad adduunyada joogto aad khayr la timaadood ilaahay ka cabsatood wanaag ku noolaato ood ku dhimato oo khaatimadaada ilaahay kuu wanaajiyo waa thawaab iyo abaalmarin ka dhalanayo camalkaaga adiga walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay falamaa zaaquuh azaaqa allaahu quluubahum waxyaabaha quluubta qalloociyo leexiyo waxaa ka mida camal camal xun ood la timaado walidaalika marka munaafiqiintian waxaa la leeyahay war hadday ilaahay adeecaan lababa waa helayaan ajar aakhiro iyo adduunyada oo ay hanuun helaan marka adduunyada inaad hanuun hesho inaad dadaashid ood ilaahay dariiqiisa ku dadaashid iyo daacada rabbi iyo daacada rasuulka iyaad ku helaysaa hanuun haddii laakiin aada khilaafto alley rasuul hanuun ma helaysid xaggeed hanuunka helaysaa aayaadkii qur-aanka waxay leeyihiin qul adiicu llaha wa adiicu rasuula fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tudiicuuhu tahtaduu haddaad nebiga adeecdaan waa hanuuneysaan haddaad adeeci weysaanna ma hanuuneysaan waay manaa waxaa kaloo alla leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ow yusiibahum cadaabun aliim fitnada imaam axmed wuxuu ku fasiray diintaba in laga baxo allaan ka magan galnay haddii marka daacatu rasuul aada fududaysato marka dambe inaad diinta ka baxdaa waa lagu yaabaa aayad kale alla wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi waxyaabaha marka dadka aan loogu karaynin iimaanka oo aan diinta loogu karin oo ilaahay ka cabsa markaa tiraa uunan samaynaynin isagoo wax xun iyo khaatimo xun ku dhimanaya dadkan aada arkayso ilaahay baan ka magangelaynaye waa wax ka dhashay waxay soo sameeyeen qofkii marka haddii waxaan samaynay aan dib u fiiri lahayn oon ilaahay u towbad keeni lahayn mustaqbalkeenna dhiman ilaahay waa toosinayaan ayb ilaahay marka inuu towbadana waafajiyaan weydiisanaynaa khaatimadana uu noo sameeyo waman yuطic illaaha wاrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaa daacada ilaahay maxaa kaloo lagu helaa arrin kaloo weyna ilaahayna tusaaleyna waman axadkii ama qofkii yudic adeeco allaaha alle iyo wاrasuula rasuulka adeeco fa ulaa'ika kuwaadaas maca aladiina kuwii la jirkooday ahaanayaan oo kuwii bay la jirayaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhim iyaga korkooda min annebiyiina nebiyadii xaal ay yihiin waasidiiqiina kuwa rumaynta badan xaal ay yihiin waashuhadaa'i shuhadada xaal ay yihiin wasaalixiina kuwa wanwanaagsan xaal ay yihiin waxasuna waayani waxasuna wou wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaadaas ayaa wanaagsanaadeen rafiiqan min jihati rafiiqin wax lala rafiiqtamo kuwaasaa u wanaagsanaaday dad wanaagsan haddii aada rabto inaad raacdo ood la socoto oo nebigii iyo sidiiqiintii daacada alle rasuulka ha lagaa helo haddaad fulaan iyo callaan aada daba oroddo iyo dad ilaahay ku kufriyey ayaga unbaad macooda noqonaysaa haddaad u malaysay diinka ilaahay dib u dhac inuu yahay axaadiidtii nebiga inay dadka waqti dhumis u tahay dad waxaad arkaysaa kule caalamka intou marayaa waa layska tegay kitaabaa la kor fadhiyaa maanta dhan ma waxaan u ma waxaa loo fadhinayaa buu kuleeyahay wadaad kitaab akrinaya maanta dhan kaas maa loo fadhinaya waxyaabahaas markaa de waxay tahay de inaad qur-aankii akrisato sunnadii nebiga fahamtood alle rasuul adeecdo berri aakhira inaad nebiga la jirtaad ku helaysaa maxaa ka fiican waman qofkii yudiic illaaha alla adeeco warasuula rasuulka adeeco fa ulaa'ika kuwaadaas maca aladiina kuwii macooday ahaanayaan ancama allaahu calayhim alla dushooda oo u nicmeeyey min annebiyiina kuwaas waa aya marka minta bayaaniye waay min annebiyiina xaalay nebiyadu yihiin nebiyaalka nebiyaalkay la jirayaan halkan marka alimaamu lbaqawi wuxuu keenay xadiidkii anas saxiixa ku sugnaa ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah alrajulu yuxibu lqowma alrajulu ninka yuxibu qowman qolow jeclaanayaa walamaa yalxaq bihim mana gaarin ma gaarayo nin baa dad jeclaanayo welina ma gaarin oo ma gaarayo faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi almar-u maca man axabba qofku ciddii uu jeclaado ayuu la jirayaa xadiid kale nin reebaadiya nebigu u yimid markaasuu yidhi mata saacatu saacadda waa goorma markaasuu yidhi wamaa acdadta lahaa oo maxaad u diyaarsatay qaala wuxuu yidhi falam yadkur kahiiran wax badan ma sheegin ninkii markii la yidhi war saacaddii aada weydiinaysaa maxaad u diyaarsatay wuxuu riwaayaadka qaar ay leeyihiin maa acdadtu lahaa uma diyaarsanin min kathiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqatin salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan anigu uma diyaarsanin uu yidhi hayra annii uxibu allaha warasuulahu alleh rasuulun baan jeclahay waana ka dhab markaasuu nebigu yidhi fa anta maca man axbabta adigu dadka aada jeclaato ayaad macooda noqonaysaa anas marka wuxuu dhihi jiray fa ana uxibu la fa ana uxibu muxamedan wa abaa bakrin wa cumara haddaba hadday saa tahay anugu waxaan jecelahay nebi moxamed iyo abubakar iyo cumar waxaanan rajaynayaa inaan macooda noqdo aakhiro dabcan dee derajada rasuulka ma gaaraysid adiga mar walbo jannada ka gaari maysid laakiin meel aada nebigii ka arkayso oo oo derajo aadan gaari lahayn oo haddii aadan sidaa yeeli lahayn yaa ilaahay ku gaarsiinana xawdkii nebiga inaad darki darkii nebiga inaad usoo aroorto iyo waxyaabahaasaad ku guuleysanaysaa iyood helaysaa marka d waqti la yaab lahaa la joogaayo qofka uu ku faano anuu hebel iyo hebelaan saaxiib laahay iyo hebelaan la socdaa iyo anuu hebelaa iwato iyo waqti dadku lagu lagu kala saaroo lagu ammaano aan taaganna hon joognaa hebelkaas iyo hebelka la sheegayana waxa muslimka lugooyaba inay u badan yihiin meeshaa marka waxaa laga qaadanaa bay dhaheen sidiiqnimada darajatu sidiiq iyo shahiid sidiiqa inuu fadli badan yahay waayo nebiyaalkaba sidiiqiintaa lagu xijiyey abubakar khilaafadiisana waa laga fahmaa baa la yidhi meeshaan ayb min annebiyiina nebiyaalka xaalay ay yihiin waasidiiqiina xaal ay yihiin kuwa yacnii rumaynta badan wixii in la rumeeyo la rabay bay rumayn badan yihiin ama wasidiiqiina runsheega badan washuhadaai mar yacnii kuwa shuhadada ahe ilaahay dartii unuu dhintay waasaalixiina iyo dadka suusuuban macooday ahaanayaan oo kuwaa yacni xaal ay yihiin waxasuna waa wanaagsanaadeen ulaa'ika kuwaadaa baa wanaagsanaaday rafiiqan min jihati rafiiqin wax lala rafiiqtamo oo lala saaxiibo kuwan baa u wanaagsanaaday rafiiqan marka waa tamyiizo waxaa la yidhaha waa muxawal an can ilfaacil waxasuna ulaaika rafiiqan waxasuna rafiiqu ulaaika wa kuwaas midka rafiiqa la noqdo ayaaba wanaagsanaaday macnuhu sidaas dalika kaagaasi ishaaradu marka xaggay u laabanee kaynuunatu lmudiici maca annabiyiin ninkii alleh rasuul adeecay inuu nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta macooda inuu ahaanayo kaagaas alfadlu weeyaan waa fadligii iyo dheeraadkii min allahi ilaahay xaggiisa xaalow ka ahaaday wa kafaa billaahi allah ku filan caliiman ku ogaal badan allah ugu filan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow khuduu qaata oo qaba xidirakum digtoonidiinna qaba oo cadowgiinna digtooni u qaba fanfiruu socda oo jihaadka u dareera hubaatin xaal aad tihiin idinkoo kooxa kooxa goosin goosin idinkoo ah aw infiruu aw amase infiruu socda oo dareera jamiican xaal aad tihiin idinkoo hal jeesh ah oo markaa uu hogaaminayo marka ama nebigu uu hogaaminayo ama markaa imaamka uu hogaaminayo markaa wa ina minkum idinkii ayuu idinka mid yahay laman baa idinka mida qof layubai'anna lawallaahiye yubai'anna dib u guranayo oo markaa cuslaanayo iscuslaynayo qeyrkiisna cuslaynaayo oo jihaadkii iyo dadaalkii diinta iyo ka cuslaysanayo fain asaabatkum hadday idinku dhacdo musiibatun musiibe hadday idin asiibto qaala wuxuu dhahayaa kaasi qad xaqiiqeehe ancama allaahu alla waa nicmeeyey calaya aniga korkayga ayuu alla yacnii ku nicmeeyey id waqti buu alla ii nicmeeyey lam akun aanan ahayn macahum iyaga la jirkooda shahiidan goobjoog aanan ahayn mid goobjoogo iyaga la jira markaanan noqonin ilaahay waa ii nicmeeyey kaan lam takun waaba kaanhu shaniye waaba iyada oo kaan lam takun kaanhu waaba iyadoo shanigu ou yahay lam takun aynan ahaanin beynakum idinka iyo wa beynahu isaga dhexdiisa mawadatun wax kalgacaylaba dhexdiina ayna waaba iyadoon wax kalgacaylaba dhexdiinu aynan ahayn wala in asaabakum walawallaahi in asaabakum hadduu idin asiibo fadlun dheeraad dheeraadka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday layaquulanna wuxuu dhahayaa kaasi yaa laytanii hoogayga iyo shallaytadaydaay kuntu ahaadeenaa macahum iyaga la jirkooda maxaan u ahaa waayey faafuuza aan liib si aan u liibaano fawzan liibaan liibaanta oo cadiiman weynin badan marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow khuduu xidirakum digtoonidiinna qaata aayaddan marka laba mas'aleba waa laga qaataa mas'alada koowaad waxay tahay imaamka muslimiinta iyo dadka muslimiinta sidoodaba cadowgooda inay u toog haayaan oy ka digtoon yihiin meeshaan marka waxaa laga qaatay imaamka inuu sameeyo dad cuyuun ah oo cadowga axwaashiisa iyo soo kormeero oo ka warqabo oo intay aayar u dhexgalaan akhbaartooda iyo waxay damacsan yihiin iyo tayadooda iyo xoogoodu intuu la egyahay iyo yacni waxyaabaha maanta hadda loo yaqaano basaasnimada in marka imaamku uu basaasiin intuu sameeyo basaasiin marka muslimiinta basaasta maaha waa basaasiin cadowga soo basaasaya oo akhbaarta iyo tayada cadowga iyo tirada cadowga iyo waxay damacsan yihiin iyo akhbaar ka keeno waayo haddii kale khuduu xidirakum maba la samayn karaba cadow aadanba war u haynin tayadiisa iyo tiradiisa aadan war u haynin maba ka digtoonaan kartid calaa haadaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalama waa diri jiray mararka qaar cuyuun ayuu ayuu diri jiray ixda alghazawaad nin buu diray orod buu yidhi kac yacni intaad gaaladaa dhex gasho warka keen waa kii marka intay iska tegay cabaar markuu maqnaay buu kusoo laabtay akhbaarii war buu u keenay caynku mararka qaar gaalow noqon karaa ilaa isagaan la fahmaynin oo la dhexgeli karaayn mararka qaarna qof muslimu aynan aqooninna waa noqon karaa gaswat اlaxzaab waa kii xudayfe yidhi bax akhbaar ka keen siduu u socday buu dhex galay mugdi waayo waa habeen abuu sufyaanoo dab shitay oo kulaalayo ayuu u jeeday waxba ha samaynin uu yidhi nebiga xabad yacni wax yar ha ku ridin oo dareen ha gelinin keliya akhbaartooda noo keen markaas ayaa abuu sufyaan waxbuu dareemaye nin aada markaa yacni waayo arag u abuu ahaayo wuxuu yidhi nin walbaa ninka ku dhow hawey ha qabto cidduu yahay ha weydiiyo in lagu dhex jiro ka cabsaday xudayfa marka wuxuu yidhi kii ii dhowaa anaaba ku bilaabay yidhi man anta yaa tahay si ounan ii su-aalinba asaga nacam hebelaan ahay bisshi baa la yidhi marka nacam marka bal fiiri yacni dhugta iyo wax fahamka asxaabta nacam caqli iyo cilmi iyo dadnimay u saaxiib ahaayeen nacam marka marna qof muslima ayaa la diri jiray marna qofkaas marka qof naftiisa ku qamaaraya ma aha haddii la dilana wanaag iyo khayr baa lagu dilay nacam marka mas'ala taas waayo khuduu xidirakumta qolo maanta aan ku dhaqminna waxa noocaas oo kalea ma leh laakiin meeshii loo adeegsado waayo haddii laakiin uun dadkii muslimiinta ayaga dhexdooda un haddii laysu adeegsado khatar waayo nacam taas marka waxna laga dheefi maayo khayr ah ayb keliya un xoogaa yaroo shilimaad ama yacni doolaraad qof intou qaato keliya hamigiisu ou noqdo un keliya saad u noolaa lahayd laakiin warkan aada qaadayso ama waxaan aada geynayso ilaahay ma raalli gelinaa mase waa caro gelinaa qofaan ka fakeraynin qiimo ma leh masalada kale waxay tahay alimaamu shanqiiti iyo uu ka sheego meeshaan fursad inaan cadowga la siinin aana mas'alo aada loogu baahan yahay cadowgaaga ka digtoonow marka la leeyahay fursad uu cadowgaaga kaa heli karo oo uu kugu yacnii uu uu markaa kaaga libin helo waa inaad iska ilaaliso haddaad wax aan dhammaystirmin howl aan taam noqonin wax aan aada loo bislaynin haddaad la orado maanta cadowgaagii waxaa tahay intuu ku ogaado fursad u helaa maanta meeqa muslimiinta ka mida ayaa cadowgii fursad siinaayo iyagoo ay la tahay inay dadaalayaan arrintaa iyadaa marka wuxuu leeyahay acdaa'da waa inaan la siinin fursad ay kaaga qaalib noqon karaan maanta yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidra kumta ayay iska soo gelaysaa inaan cadowgii furas aan la siinin ayb labadaa mas'aloba marka aayadda waa laga qaadan karaa ayb yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow marka ummad in la maamulo oo masaalixdeeda loo qabto wax sahlan maaha walidaalika dadka maamulaayo dad daacadnimo ku jirto oo dadnimo ku jirto oo ugu horeynna ay diinba le dad diin leh inay yihiin taa unbaa dadkaas unbaa dadka intay danaha dadka ka fekeri karo yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo khuduu qaata qab yacni xidirakum digtoonidiinna qaba oo cadowgiina ka digtoonaada fanfiruu socda oo dareera jihaadkii u dareera hubaatin xaalaatihiin idinkoo kooxa kooxa ah marka kooxa kooxo maxaa laga wadaa koox koox macnaheedu waxay tahay imaamku ilaalow diraa sariyow meel hiblaayo u diraa qeyb kaloo ciidankana meel kaloo u diraa yani ciidankan hal meelaa laga xukumaa laakiin qeybba meela loo diraa fanfiruu hubaatin ma laga wado idinka boqol koox intaad noqotaan oo ayaga isgaadaayo isdilaayo isnacebo isgaalaysiinayo sidaas noqda maaha macnuhu nacam kaas maqsuudkii sharciga maba ahanba nacam waayo ilaahay wuxuuna amray wa adiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin marka fanfiruu hubaatin macnaheedu waxay tahay ciidankii baa la kala qeyb qeybinaa qeybba meel loo diraa laakiin hal meelaa xukunkooda iyo taladooda iyo ay kusoo dhacaysaa aw infiruu ama socda oo dareera jamiican xaalatiin idinkoo dhan jamiicanna marka waxay tahay jeyshkii dhammaa hal meelaa loo jiheynaa nacam wa ina minkum idinkii laman ayaa idinka mid ah ay laladii kii layubadi'anna lawalla marka jumladan qasamka ayaa marka iyadu marka laamkan waa jumla oo muwada'a lilqasam ah weyna wa ina minkum idinkii laman ay laladii kii ayaa idinka idinka mid ah layubai'anna lawallaahi yayubai'anna cuslaanayay oo muxuu ka cuslaanayaa dariiqi xaqa inuu u jihaado ama layubai'anna dib u guranayaba kuwa dib u guranaya idinka idinka mid ah ayb layubai'anna marka laasimna waa laga dhigi karaayo isagii baaba dib u guranayo layubai'anna waa dib dhigayaa hayruhuna dibdhig buu ku samaynayaayo qalbigii iyo niyaddii buu ka jebina fain asaabatkum hadday idinku dhacdo musiibatun musiiba hadday idinku dhacdo ilaa haddii dagaal la gelayo mararka qaarna waa la guuleysanaa marna hadday musiiba dhacayso hadday musiiba idin asiibto qaala wuxuu dhahayaa qad xaqiiqe ah ancama allaahu calaya ilaahay dushayda waa ku nicmeeyey goorma id waqti lam akun aanan ahaanin shahiidan mid goobjoog ah macahum iyaga macooda tan haddiiba aanan joogin ilaahay waa ii nicmeeyey isaga marka hamigiisa dhan waa maxay in un la noolaado la badbaado bes taqdiim iyo taakhiir baa ku jira marka waxaad la timaadaa kaan lam takun baynakum wa baynahu mawadatu sidaas buu dhahayaa kaan lam takun waaba iyadoo aynanba ahaanin baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawadatun wax kalgacaylaba marka kaan lam takuntaad usoo boodeysaa marka walaa-in asaabakum baad kasoo hormarinaya xagga macnaha taas marka waa tafsiirka ugu fudud oo aayadda lagu wadi karo waxaa kaloo bannaan sideeda in laysaga wadaba taqdiim iyo taakhiir baan la samayninoo hadhow marka kaan lam takun jumla muctarida laga dhigo oo markaa walaa in halkaa marka shahiidan in lagu joojiyo oo la yidhaaha walaa in asaabakum walawallaahi in asaabakum hadduu idinku idin asiibo fadlun hadduu idin asiibo dheeraad fadliga oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday layaquulanna wuxuu dhahayaa kaan lam takun waaba iyadooba aynan ahaanineh baynakum idinkiiyo wa baynahu isaga dhexdiisa mankaasi mawadatun wax kalgacayl waaba iyadoo aynan ahaanineh yaa laytanii buu dhahayaa marka layaquulanna maquulu qowlkeeda yaa laytanii waay kaan lam takunna jumla muctaridaan ka dhigaynaa laba tafsiir ma tahay marka meeshaas midna waa taqdiim iyo taakhiir midna kaan lam takuntan ayaan jumla muctarida ka dhiga ka dhigaynaa layaquulanna maquul qowlkeedana yaa laytanii waay tafsiir saddexaadna wuxuu noqonayaa kaan lam takunta iyo yaa laytanii labadaba maquulu qowl oo layaquulanaday maquulu qowl u yihiin labadaba marka waa ku qowlayaan saddexdaas baa ji ayaa meesha ku jirta marka yaa laytanii shallaaytada shallaaytadaydaay kuntu ahaadeena maxaan u ahaan waaye macahum iyaga la jirkooda haddaad haniimo iyo waxheshaan sidaas u dhahayaa fa afuuza aan liibaane yacni si aan u liibaano fawzan liibaan liibaanta oo cadiiman aada u weynin badan yani sidaa maan ahaada macnaa maxaan sidaa u ahaan waayey saabuu u dhahayaa falyuqaatil haddaba ha dagaalameen fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen ilaahay dartiisa ha u dagaalameen aladiina kuwa yashruuna iibinayaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd bilaakhirati ku iibsanaya aakhiro adduunyaday iska iibinayaan aakhiray kusoo bedelanayaan ay qaadanayaan kuwa sidaa ah ee mu'miniinta ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen waman qofkii yuqaatil dagaalamo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamo fa yuqtal ee la dilo ow amase yaqlib adkaado oo guulaysto fasawfa mar danbaan nu'tihi siinaynaa hi isaga ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan marka falyuqaatil fii sabiilillaahi fii sabiilillaahi waa maxayna ilaahay dartiis waay yani jidka alle alle dartii u dagaalam falyuqaatil ha dagaalameen fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ha ku dagaalameen yaa dagaalamayana aladiina kuwa yashruuna iibinayaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd bilaakhirati ku iibsanayo adduunyadii bay iska gadaayaan aakhiray kusoo gadanayaan waa dad wanaagsan marka waxaa kaloo bannaan sharaada in ishtaraa laga macneeyo aladiinana laga dhigo mafcuulu bihi oo macnuhu markaas uu noqdo falyuqaatil ha dagaalameen almu'minuuna mu'miniinta fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ha kula dagaalameen aladiina kuwii ha kula dagaalameen yashruuna ay yashtaruuna iibsanayeen alxayaata dunyaa nolosha adduunyada bilaakhirati badela alaakhirati aakhiray ay bixinayaan adduunyay iibsanayaan marka mu'miniintu kuwa ha la dagaalameen tafsiirkaa marka ibnu kathiir baa sheegay laakiin kan horaa loo badan yahay waman qofkii yuqaatil dagaalamo fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dagaalamo fa yuqtal ee la dilo ow amase yaqlib guulaysto oo isagu adkaado fa sawfa mar danbaan nuutiihi siinaynaa isaga ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan meeshaa marka xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa imaan laga ayaa imaanayo takafala allahu liman jaahada fii sabiilihi ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday qofkii isaga jidkiisa ku dagaalamo laa yukhrijuhu min beytihi gurigiisa ounan ka bixinaynin ila aljihaadu fii sabiilihi ilaa ji ilaahay jidkiisau ku jihaadaya maaha wax kale aynan saaraynin wa tasdiiqu kelimatihi kelimadda alla rumaynteeda maahane wax kale aynan bixinaynin waxau alla kafaalo qaaday an yudkhilahu ljannata jannada inuu geliyo ow yarjicahu ama uu u soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa aladii kharaja minhu ou ka baxay maca maa naala min ajrin waghaniimatin iyadoo lala qabo marka wixii uu soo helay oo ajar iyo haniimo ah waa jirtaa dabcan marka ciidanku uu haniimo soo helo iyo markuu soo waayo waa kala fadli badan yihiin markuu soo waayo u fadli badan yihin waayo haniimadu waa ajarkii wax ka mida oo xoogaa adduunyadiina lagu siinayo bacdi axaadiid ayaa iyaduna saa tilmaantay ayb sidaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala fa sawfa mardan baan nuutii siinaynaa hi isaga ajran ajri baan siinaynaa ajriga oo cadiiman weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih